Isaaya cutubka lix iyo labaatanaad oo maalintaas dalka Yahuudda ah waxaa lagaga gabyi doonaa gabaygan annagu magaalo xoog badan baannu leenahay oo rabbigu wuxuu derbiyo iyo qalcado nooga dhigi doonaa badbaado irdaha fura qurunta xaqa ah oo runta xajisa ha soo gashee qofkii maankiisu isku kahalleeyo nabad dhan baad ku dhowri doontaa maxaa yeelay adigu ku aaminsan yahay rabbigu weligiinba aamina waayo rabbiga ilaaha ahaw waa dhagax daa'im ah maxaa yeelay isagaa hoos u soo dejiyey kuwii meelaha sare degganaa oo magaaladii sara joogga dheeraydna wuu hoosaysiiyey oo wuu hoos ugu soo dejiyaa tan iyo dhulka oo ciiddu ku soo xoora oo cagaha ku tuman doona waana cagaha masaakiinta iyo tallaabooyinka saboolka baahan kan xaqa ah jidhkiisu waa quman yahay oo adigoo quman ayaa wadiiqada kan xaqa ah toosiyaa rabbiyow annagu waxaannu kuugu sugaynay jidhka xukuumaddaada oo naftayaduna waxay xiise u qabtaa magacaaga iyo xusuustaada habeenka naftaydu adigay kuu xiisootay oo ruuxa gudahayga ku jira ayaan aad kuugu doondooni doonaa waayo markii xukuumaddaadu ay dhulka joogaan ayaa dadka dunida degganu xaqnimo bartaan kan sharka ah hadduu raalli laga noqdo isagu inaba xaqnimo ma barto oo dalka qumanaanta ayuu cadaaladdarro ku samayn doonaa oo haybadda rabbigana ma u fiirin doona rabbiyow gacantaadu kor bay u taagan tahay laakiinse iyagu ma ay arkaan ilowse waxay arki doonaan dadaalkaaga aad dadka u daadaashid wayna ceeboobi doonaan oo cadaawayaashaadana dab baabaabayn doona rabbiyow nabad baad na siin doontaa oo weliba shuqulladayadii oo dhan baad noo wada samaysay rabbiyow ilaahaygeyow sayidyo kale oo aan adiga ahayn ayaa noo talin jiray laakiinse adiga keliya ayaannu xasuusannaa oo magacaaga soo qaadnaa iyagu way dhinteen soona noolaan mayaan way baaba'een soona sara kici mayaan oo sidaas daraaddeed waad soo booqatay oo baaba'isay oo xusuustoodii oo dhanna waad tirtirtay qudhuunta waad kordhisay rabbiyow qudhuunta waad kordhisay oo adiga waa lagu ammaanay oo dalka sohodimihiisii oo dhanna waad wada ballaarisay rabbiyow markay dhibaataysnaayeen way kundoondooneen oo markaad edbinaysanna aad bay kuu baryeen rabbiyow naag uur leh oo ku soo dhowaatay shinkii ay dhali lahayd siday u xanuunsato oo ay foosheeda ugu qayliso ayaannu hortaada ku noqonnay annagu waannu urursannay oo xanuunkii foosha ayaana qabtay oo waxaannu noqonnay sidii wax dabayl dhalay oo dhulkana samaato bixin kuma aynu samayn oo dadka dunida deggannuna ma ay dhalan kuwaagii dhintay way soo noolaan doonaan maydadkuna way soo sarakici doonaan kuwiina ciidda ku dhex jirow soo toosa oo gabya rabbiyow dharabkaagu waa sida dharabka geedaha nooleeya oo dhulkunu maydadkuu soo xoori doonaa dadkaygow kaalaya qooladihiinna gala oo albaabadiinna soo xira oo wakhti yar dhuunta intay carradu gudbayso waayo bal eega rabbigu wuxuu meeshiisa uga soo kacayaa inuu dadka dhulka deggan xumaantooda u ciqaabo dhulkuna wuxuu daaha ka qaadi doonaa dhiggiisa oo kuwa lalaayayna mar dambe ma dabooli doono